النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إجلاء اليهود من الحجاز أdاkani baabu إجلاء اليهوudi يahuudka saaritaankeedii laga saarayey min الxijaaزi bilaada xijaaza lagu magacaabay ama xijaaz la odhanayey taas buu baabkeedii yahay bal kolley waxa inoo horeysoon wasiyo kusoo maray aakhirkeed rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh umuuro saddexoo uu ku dardaarmay inay ka mid ahayd akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab waynu soo dee wasiyana may dheerayno kolley ee wasiyaan kusoo maray waana xadiis bukhaariyo muslim ay wariyeen oo rasuulka ilaahay wafaadkiisii uu kuba dardaarmay jaziirat alcarab iyo xaddeeda baltaas iyo culimada qaarkood oo in ku khaas yeelay ay xijaaj iyo kaba mid yihiinna horaynu usoo maray bal markaa imika halkan waxaa inoogu imanaya yahuud gaar ahaanteed oo madiinana dee markii hore reere iyaga kaba midoo saddex ay deganaayeen fadak iyo khaybar iyo meelo kalena ay deganaayeen ay xijaaj weliba kaba deganaayeen taas in bal wixii kuba tacalluqsanaa ayaa inoo socota xijaajna in kolley waxay yidhaahaan waa buuro malaa ka bilaabma yeman oo ilaa shaam gala oo taxan oo marka u dhaxeeya tihaamo intan la yidhaaho xeebta ku dhow ee xagga xeebta ah iyo bilaadaa sare ee najdi la odhanayay kala udhaxaysa iyaday kala socdaa taas baa xijaajiya la odhanayo markaa maka iyo madiine iyo kolley ilaa khaybar iyo dhulkaa laga gaadhayo iyo dee waa bilaadaa xijaaj bay kaba mid ahayd haddaba balsaaridii iyaga lagaba saarayay laba xadiis baana inoo iman xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna layt عan سعيid بن أbي سعيid عan أbيه عan أbي هurayرaةa أنah qaal سعيid بن أbي سعيid waa kii cashirkii kan ka horeeyeyna waa inoogu sugnaa isagoo waliba abu hurayre kaba warinaya mubaasharatan baa inoogu sugnaa caawase aabihii baa udhaxeeya سعيid المqbri aabihiina kaysaan baa la yidhah abu سعيid المqbri isagana taas nisbada way leeyihiino malaa meel xabaasha ku dhow bay degi jireen oo tan baa loo yihi wuxuu yihi abu hurayra anahu qaala bayna waqti naxnu anagu fi lmasjidi masjidka aanu joogno waa masjidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh madiina id waqtigaa kharaja waxaa soo baxay ilaynaa xagga yagii u soo baxay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi indaliquu manaa u tagoo u socdo bal inoo geeya ilaa yahuuda yahuud yahuud xaggeeda u soo baxa ayuu ku yidhi ilaa yahuuda kollay dee ismugu calamiya taaniif daraaddeed buu malaa yansarif u yahay fakharajnaa waanu baxnay macahu rasuulka ilaahay maciisa oo abu hurayra saxaabigan baa wuxuu warinayaa in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo masjidkaas jooga inuu soo baxay iyagiina uu ka dalbay ama uu amray inay raacaan oo yahuud malaa madiina adigu ama meel ku dhow deganayd ay u raacaan taas baa wax kolleyna saddex reer baa deganaa yahuud madiina markii rasuulka ilaahay u yimina deganaa mucaahadana uu la qortay oo dee muwaadaca iyo bal matalan in nabad lagu wada noolaadaa saddexa reerna bani qaynuqaac iyo cabdillahi bnu salaam iyo reerkoodii iyo banu nadiir oo kolley fay iyo baan kuba soo wad ahay aragnay in amwaashoodii iyo waxyaalihii lagaba yeelo reer bani nadiir oo suurat alxashrina in badan oo kaba midii iyaga arrintooda ay ku tacalluqsaneyd kuba soo degtay iyo banu qurayd oo caawa aan arki doono haddii la idhaah bal waqtigii ay cahdiga buriyeen iyo xukumkii wuxuu noqday iyaga saddexduba dee waa reer bay ahaayeen degi jiray oo muddo dheerna iyagoo irdihaadkii nimankii reer ruum ka soo cararay ama ruumaankii ka soo cararay bay bilaadan carbeed oona nimankaasi soo gaari karay bay degeen oo yimaadeen oo iyagu bilaaday degi jireen may ahayna waa dad dee carar ay ka soo cararayeen irdihaad ku degay oo meelaha kala duwanaa degay ansaarina asalkooda hore yeman bay ahaayeen oo markii sadkii ma arab dumay ayaa sayl alcarib ayay iyo awooyaashoodii hore ayaa tegey ama carabtii dhulkaa deganaydba way baaheen oo markaa kuwa dee shaam u dhaafo sida khasaasinadii iyo kuwa xagga ciraaq iyo u kaca nimankii manaadirada ahaa iyo ansaaro iyagu degay awowyaashood ay degeen madiina kolley waqtiga caynkaasana yahuudda qaybo way sii joogeen markaasoo waa loogu yimi oo iyagaa kasoo yar horreeyeen bal haddaba saddexaa reer baa cahdigii markii hore rasuulka ilaahay mucahadu la galay ee laakiin dhammaan cahdigii way buriyeen xaggoodun baanu kaba buray cahdigu xaggoodin buu kaba buray waxaa ugu horreeyey bani qaynuqaac baa u horreeyey waana la saaray haddana waxaa ku xigay bani nadiir bal matalan ayaa iyaguna ku xigay uxud dabadeed iyagiina waa la saaray ugu dambaynna banu qurayda ayay ahayd oo xukunkoodi inoo dambeeyo bal saddexdaa qolaba waqtigaas ay arrimahaasi dhaceen abu hurayra ma joogin ma soo islaamin waqtigaas waayo abu hurayra islaamkiisu waa sanadii lixaad dhammaadkeedii iyo sanadii toddobaad madaxeedii baa imaatinkoodii uu madiinay isagiiyo reerkoodii reer dows reero badan iyo qoysas badan oo ka mid a uu ahaa rasuulka ilaahiyna markaa khaybar buu joogo yahuud ashkhaas ku harhsanayd iyo ina ku yar harhsanaa mooye baqaayo mooye wax yahuud oo dee quwo lahoo markaa deganaamay jirin sababto khaybar baa markaa rasuulka ilaahay iyagiina ka qaalib noqday dhulkoodii uu furtay halkaasaanu madiine kumay sugine waxay kaga daba tegeen khaybar bay kaga daba tegeen oo isaga iyaga iyo qoom kaloo xabasho kaba yimid jacfar ibn abi aalib iyo dadkii laba socday ee ugu dambeeyey xabasho kuba harhsanaa ayaa iyaguna waqtiyadaa yimin marka haddaba xadiidkan dee wuxuu ku xambaaran yahay waayo kuma fasiri karno kuma sharxi karno qolooyinka abu hurayraba aanu soo gaadhin markii la saaray ama la xukumay xataa xukunka inoo soo socda reer bani qurayda ee waxaan kuma fasiraynaa un halkan dad baqaayo ahaayo qolooyinkaa ka hadhay oo malaa dee iyagu meelahaa joogay oo rasuulkii ilaahayna dee ammaan uu siiyey oo meesha deganaa un baan kuma fasiraynaaye laakiin ma aha bani nadiir iyo qaynuqaac iyo qurayda waayo xaaladoodu way horeysay waqtigaa horteed baana arrintoodu ay dhammaatay waayo abu hurayra intaanu iman ee bal waxaan leenahay waa baqaayo yahuudeed oo iyagoo ama madiine dhexdeeda ha deganaa ama meel kaba baxsan ha deganaadeen in ahdigii iyo dimadiina rasuulka ilaahay intii hore uu kuba sugay ee marka dambena uu arrinkan ulaba tegay inoo soo socdo taasumaan ku fasiraynaa ee maaha qolooyinkii saddexda ahaa ama qabaaishii saddexdeed ee madiine markii hore deganaa fakharajnaa waanu baxnay baa abu hurayra yidhi macahu rasuulka ilaahay maciisa xataa ji'naahum ilaanu u nimi iyagii iyagii baan soo gaadhnay faqaama rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay fanaadaahum uu u dhawaaqo faqaala wuxuu yidhi yaa macshara yahuuda yahuudey aslimuu islaama oo islaama taslamuu waydu badbaadi waydu nabadgeli oo idinku islaamoo dee haddaa islaamtaan waydun badbaadi oo wax idinka badbaadi layn la laydin laayo in laydin qafaasho xoolihiinan in lala wareego waxaasoo dhanba wa idinka badbaadi doontaan eh dee cadaabkii adduunyo weeye kaasi cadaabkii aakhirana way ka badbaadayaan waa badbaadadaa taamkee adduunya aakhiraba shamlinaysa ee waxa ugu horeeya muuqdaana ay tahay ee ikhraajkii walaalahood kuba yimi iyo dhulkoodii lagaba saaray ay deganaayeen iyo qatligii reer bani qurayda kuba yimi iyo sabigiiyo waxyaalaha caynkaasi inay ka badbaadayaan aslimuu taslamuun faqaaluu waxay yidhaaheen qad ballagta waad soo gaadhsiisay oo dee waa wixii lagu faray arrintii waad soo gaadhsiisay oodna soo gaadhsiisay ya abalqaasimi qaasim aabihiyow faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi daalika arrinkaa aa sheegteen ee qirateen oo ah tabliiqi in laydiin digay in laydin soo gaadhsiiyey arrinkaas baaban uriidu doonaya oo kan doonayaaba dee waaba tabliiqaas iyo ina aqoonsataan qirataan inaan idin soo gaadhsiiyey taa waana ku celiyo wuxuu ihi aslimuu taslamuun faqaaluu waxay yidhahdeen haddana qad ballaqta ya abalqaasimi faqaala lahum rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam dalika uriidu macnaa dalika waa macnaha imakaan soo sheegnay waa ictiraafkooda ayuunba kaas iyo inaad taa qirata man uriidu faqaala lahum haalisata markii saddexaad baa wuxuu ku yidhi oo markuu laba goortaa hore ku celiyey markii saddexaad ba wuxuu yidhi faqaala iclamuu waxay ogaataan ama alardu dhulku lilaahi wa rasuulih ilaah iyo rasuulkiisa u sugnaadeed oo macnuu waxa weeye dhulka milkigiisa iyo xukunkiisu ilaah iyo rasuulkiisa ale waayo kolley cahdigii dee kuwii ka horreeyeyba way buriyeen dadkii ka horreeyeyba cahdigii way buriyeen oo markaa xukum ahaan iyo milki ahaan iyo waa degantihin ilaah iyo rasuulkiisa leh wa inii anigu uriidu waxaan doonayaa an ujliyakum inaan idin bixiyo idin saaro min hadihi alardi dhulkan aan idinka saaro alijlaana kolley taa cunwaanka ama tarjamada aan dhiganay waa masterkii bay ahayd tanna waa ficilkii sulaasi ahaanna ficilku waa u yimaadaa isagoo sulaasigiisa iyo rubaacigiisu labaduba laazim iyo mutacadiba waa noqdaan bal sulaasiga haddaan eegno oo jalaa yajlu jalaa uu baxay weeye jalaacan baladiyo taas yajlu jalaa-an markaa in ismigiisa faacil sia jaalin buu ku yimaadaa sida qaadin iyo daacin oo kale jalaa yajlu fahuwa jaalin sia daca yadcu fahuwa daacin ama qadaa yaqdi fahuwa qaadin aanu odhanayno haddii haddaba jamaaco lagaba dhigayo oy jamaaco tahay shaksi aanu ahayn ay jamaaco tahay markaa waxaa la idhaahaa jaaliyatun bay noqon jaaliyatun macnaha waa jamaacadii baxday ee beledkoodii ka baxday ama meel kale kaba baxday taas baa macnuu ahaa kolley cahli iyo cumar iyo iyaga naftoodii dadkii yahuudeed ee laga saaray jaziirada carbeed ama qeybtii xijaaziya lagaba saaray ee xaggii shaam iyo tegey baaba jaaliya lagu idlaaqay jaaliya la odhanayey waxaa kaloo mar dambana laguma idlaaqay jizyadii iyaga laga qaadayey ayaa jaaliye iyadana laba yidhi de iminkana waa tan aan aragno dawaaifta iyo aqwaamta aan beledkoodii joogin ee beled kala dega laftigan jaaliya aljaaliya la yidhaaho waana lafdigaa taasoo waa jamaacada meel kaba baxday meel kala tagtay oo kale jaaliya waktigaa cumarna yahuuddii dhulkan kaba tagtay halkaa degtay bay jaaliya yidhaaheen haddana jizyadii laga qaadayaabaa lagu magacaabay bal haddaba wuxuu yihi inii anigu uriidu waxaan doonayaa an ujriyakum min hadihi alard dhulkan inaan idinkaba saaro faman wajada ninka hela minkum xaalu idinka idinkaba mid yahay bimaalihi xoolihiisa shay-an wax ku helo uu ku iibsanayo iyo taas shay falyabiic ha iibiyo oo macnaa dhulkii laydinma daynayo ilaah iyo rasuulkiisaa leh iyaguna way islaami waayeen cahdigoodiina dee ma ilaalinayaanba cahdigiina ma ilaalinayaan markaa waa la saarayaa haddaba in dee wixii dhulkiina waxay qaadan karaan way jirtaayoo si reer bani nadiirba wixii ay gaadiidku u qaadayeen hub ahayn way qaadanayeen xataa waxaa dhacaysa albaabadoodii aqaladoodii intay duniyaan albaabada inay kaba furanayeen yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina factabiruu ya ulil absaar albaabada dunya bay furanayeenoo dee tase waxay qaadan karaan haddaba dee waxaanay qaadan karayni way jirtoon la tegi karayn oo dhulkiiba ma qaadi karaan laakiin wixii kale dee waxay qaadan karayaan way qaadanayaane laakiin waxay doonayaanay leeyahay markaa jecel yihiin inaanay ka tegin gees kalena aanay qaadan karayn ayaa maxaa la yidhi inta waktiga haysataan iska iibsada oo ruux waa loo ogoliyaba ha iska iibiyo intaa uu waktiga haysto faman wajada minkum bimaalihi shay ninka xoolihiisa ku helaya oo wixii aanu karahayn inuu la tago aanu jeclay dee aanu de doonayana inaanu wixii kama hadhin ninka ku helayo shayan falyabiic ha iibiyo waila wailaa macnaa wain lam tasmacuu maa qultu lakum la min dalik wailaa waa haddaad maqli weydaan waxa aan idin idheen idiin sheegay aad maqliba weydaan faaclamuu ogaada ana alarda lilaahi warasuulih dhulka ilaah iyo rasuulkiisaa leh waana laydinkaba saariyo haddaad dee isadkaysaan oo astay dee kuwa yeeleen ay markii hore isadkeeyeen markii dambena ciddii xataas lahayd munaafiqiinta ee lahayd jooga oo habixina waan idiin nusraynaynaa way u hiilin waayeen oo markii dambe ee dantii baa kuba qasabtay wixii markii hore ay diidanaayeen wailaa markaa maxaan odhanaynaa wailaa wain lam tasmacuu maa qultu lakum haddaad naqli weydaan waxa aan idinkula talinayeen idin sheegayo oo maxay oo de arrintaasa faaclamuu ogaada ana alarda dhulku lilaahi ilaahay inuu usugnaaday iyo warasuuli rasuulkiisa inuu usugnaaday taas ogaada oo dee ilaahay yarisa man yashaa uu dhaxal siinayo ciddii uu doono de waa muslimiintii de waa intaas bal adigu kolley macnaha xadiidku waa inoo cad yahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh hadalkiisan ah islamuu taslamu me aslimu baan ujeedaa aslimuu taslamu waa isla xuruuf ee labadaa macnona way kala leeyihiinba waana waxaan ay jinaaska yidhaahaanba oo dee kalaamkana qurxiyo oo wixii haddaanu takalufayn ruux wuxuu iska doondoonayu ka fikirayo taasoo kale uun aanu ahayne cafiya uba yimaada ee muxasinaadka kalaamka iyo anwaacda fasaaxadu kaba mid yahe waana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ti uu ahaaba weeye arrintan saaritaankuna waaba kaa rasuulka ilaahay kuba dardaarmay inaan laba diinood jaziirada carbeed ku baaqi noqon in laga saaro jaziirada carbeed mushrikiinta lagaba saaro ee yahuudi iyo keyrkoodba taas baa lagama saaro kollay masalada hore aan usoo marro oo kollay de aymo shaaficiya ay kaba mid yihiin ayaa ka dhigay intan uu rasuulka ilaahay amray in laga saaro inaanay jaziiradoo dhan ahayn waayo jaziiradu aada bay u ballaadhan tahay waana intan baduhu ku hareereysayin saas baa jaziiro loo yidhi cadan ilaa adraafta shaam bay dherarka yidhaahaan dee juddo iyo ama jiddo kaba adigu magaca asalkii waa judde ilaa in riifka ciraaqna ballaad baa la idhaa waa intaasoo dhan marka intiina lagama wada saarin oo yaman beberigaa lagama saarin xataa waqtigii cumar waa dee markaa intan xijaaz la odhanayay maka iyo madiina iyo ilaa khaybar iyo yamaamadii aan xalay hayniye bal inaha u dhaxaysay ayay ahayd waana inta ay yidhaaheen inay tijaaro kusoo galaan iyo taasu mooye dee inay degaan oy degaan maaha waayo inta kale xataa qoladan la saaray ee yahuudiya dhulka lagaba saaray dee adracaad iyo shaam adraafteeda oo iyaduba jaziirada aan kaba baxsanayn baa la geeyey oy tegeenba oy degeenba ee bal markaa intaas ayay kaba dhigeen oo ay ku khaas yeeleen masaa-isha iyo waxyaala kuba tacalluqsanna xadiidka hore inooguma soo oreysay bal caawa intaanu baabnaynaa وxdثnي محمد بن رافع وإسحاq بن منصور qال بن رافع xdثnا وqال إسحاq أخبرnا عبدالرزاq qال أخبرnا بن جurayج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن يهوuد بني النضير وqرaydة xاaربوا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم labada xadيiث ee maka kii hore iyo ka dambe msلم waa kan uu isku xigsiiyey bukhaari oo kale aada bay u kala durugsanaayeen labadaba bukhaari iyona wuu la wadaagsaday labada xadiisba marka la eego siyaqan muslim iyo san isu soo daba dhigtayna siuu xadiiska horena uu yahay dee yahuudii bani nadiir iyo qurayda iyo ku tacalluqsan yahay ayaaba dee san kolleyna arrinkaas aan soo sheegnay waa sida xaakim xajar iyo keyrkii yidhaha nadar baa kuba sugan oo xadiiska abu hureyra kole aduu warinayo arrintana u joogay reer bani nadiir iyo qurayda iyo xadiidka hore isagoo calaaqo lama laha xataa iyaga haba noqdeen dad iyaga ka mide waa baqaayo yahuudeeda ku harhsanayd unan qolooyinka ahayn waayo waqtigaa umuurahooda dhammaan waa laga faaruqay ee israacintan iyo isku xigsiintan iyo tan baaba ah si waxay wax keliya ka wada hadlayaane ee arrintu laakiin taa way ka duwan tahay waa dee adigu wax israacinta laga yar fahmayo maaha in de saa dee muslim yidhi maaha wuxuu yihi markaa ibnu cumar ana yahuuda bani nadiiri yahuudii reer bani nadiir iyo wa quraydata qurayda xaarabuhu way la dagaalameen rasuula llahi sala allahu calayhi wasalam macnaa cahdigii bay buriyeen nimanka reer bani nadiirna waxaabay dooneen rasuulka ilaahay inay dilaan faajlaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu saaray bani nadiiri reer bani nadiir uu saaray wa aqara quraydata quraydana amaam dib buu dee adigu rasuulkii ilaahay cahdi iyo ama ammaan u siiyey oo uu sugay umana calayhim iyaga wuu galladaystay markii hore oo waa iska saamaxay weeye uu cafiyey uu ku galladaystay inay iska deganaadaan macnaa ma saarin oo walow dee kutubu siyar kolley qisada reer bani qureyda waana ta inoo dambaysa khadaq dabadeed iyo cahdigii ay buriyeen oo aanay kuba sugnayn si waxay cahdi hore buriyeen xadiidku tu inoo faa'ideynaya waqtiyadaa reer bani nadiir ay cahdiga buriyeen bay iyaguna cahdi burin laba yimaadeen reer bani qurayda reer bani nadiir marka ayn waxa weeyaan iyaga rasuulka ilaahay intuu muddo xisaariyey nimankii munaafiqiinta ah cabdullaahi ibnu ubayi madaxu yahay inay yidhaahaan waan idiin nusraynayna laakiin markii la xisaariyey ay waxba u tari waayeen intay markii hore yidhaaheen ma baxayno iska diideen amarkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayay markii dambe dee baxeenba waqtiyadaas qefteeda ayaa iyadana cahdiburin reer bani quraydo kaba dhacday ay jirtaa riwaayaadka qaarkoodna waxaaba yimi inuu markii hore xisaar ahaan ku horreeyey reer qurayda markii dambe xaggan uu soo wareegay iyagana waa markii dee israsuulka ilaahay uu seedii hore kuba daayey dib wixii ay sameeyeen waa ka dhaafay wixii ay sameeyeen oo wuxuu ku galladaystay dilbaqa fii amaakinihim taas markii hore ay hayd xataa xarabat ilaa ay dagaalantay quraydatu qurayda bacda dalika intaa dabadeed oo macnaha waa dee khandaq markii ay nimankii axzaabta ay yimaadeen ayay waqtigaa aada u adkaabay iyaguna cahdigii buriyeen markaasaa faqatala waa inoo dambaysa haddii ala yidhaha baabkan ka dambeeya inooguba iman doontaa ama arrintii qisada wax kaba mid i faqatala uu laayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rijaalahum raggoodii waa gaashaqaadkoodii waqasama uu qaybiyey nisaahum haweenkoodiiyo waa walaadahum caruurtoodiiyo waa amwaalahum xoolahoodiina bayna almuslimiina ilaa laakin ana bacdahum bacdi reer bani quraydi laxiquu waxay haleeleen birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo rasuulkii ilaahay way islaameen dad reer quraydo ahaa ayaa islaamay in laxiquu birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ficilka laxiqana kolley mafcuulkiisa toosna waa u qaataa san oo kale ba-na waa ku gudbaa labada luqaba wuu soo naqliyaa saaxib almisbax wuu soo naqliyaayo waa ta halkan haddii la yidhaha laxiquu rasuulallahi un ba la gelina caadi ficilku waa toos buu mafcuulkiisa u qaadanaya deetana way tama waa laba luqoo jirta un faaamanahum rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qolooyinkaa amni buu siiyey wuu aamin geliyey oo wa aslamuu waana islaameen oo dee islaamkan sababtii xoolahoodiina way iyo dadkoodiiyo wixii way u badbaadeen iyagina dad islaamay bay ma noqdeen yaanay badnayn markaa hore bay xataa markii hore habeenkaas ama markii xisaarkii ay arkeen inaanay awood lahayn axsaabtina mid kastaaba ay halkeedii ku noqotay xataa yahuuddii reer bani nanaadiriya asalkoodu ahaa inad khaybar kaba timideen bilaadoodii bay ku noqdeen iyagii bay noqdeen kuwa madiine kuba hadhay iyagoo cahdigaha waqtiga caynkaasa buriyey ayaa ninkii adugu waxaa la joogay xuyay ibnu akhdab oo dee ninkii ku xambaaray ahaa inay cahdiga buriyaane in badan la hadlu markii hore uu ka xidhayba albaabka kacab munaasad ninkii madaxdooda ahaaye laakiin markuu dayn waayo adigu ku xambaaray cahdigiiu lahaa dee maantaan idin wada un waa marka la eego noloshii cumriga oo dhan iyo taas baan dii wadaayo waa taa quraysh iyo qadafaan iyo de qolo kastaba carab aan isu wada keenay oo maanta laga takhalusaya taas buu ku yidhi o isagiina ninkii saas ahaa xayay isagu lamu bixino waxbaan kula qabayaa buu yihi waa la dilay halkii baa lagu markii dambe iyagii baa la dilay isaga muu noqon dadkii noqday muu ahayn xuyay ibnu akhdar safiya abehen kacabka habeenimadii soo jeediyey saddex arrimood buu usoo jeediyey reer bani qurayda waan garanaynaa in nebi aan islaamno way ku diideen ma islaamayna yidhaaheen haddaba imika caawa waa sabti oo kollay aamin bay inaga yihin oo ma dhaqdhaqaaqayno oo dee way ogyihin aynaan dhaqdhaqaaqine aan caawa sabtigeedii intaan iskaga tagniyo ilaalinteedii aan nimanka mirna weeyaan oo dee saasna tiina way diideen oo sabtida iyada ma taataaban dee iskama xumayna yidhaah arrin saddexaad buu soo jeediyo dumarkii carruurtada halayno dumarkeena iyo carruurteena intaan wada layno inagoo dee wax inaga dambeeyaa jirin oo dee mitido adigu wax inaga dambeeyaa jirin oo seefteena sida aan la dagaalano dee maxay nolosha aynoo tari ba yidhaheen markay dumarkii iyo carruurtayadii aan wada layno maxay iyaga dabad isaguna wuxuu lahaa dee aan saas ku dhimana inagana cidna yana deetu markii dambe dee intiiba way ku diideenoo deetu ihi mina maalinna malaa isagoo dee xaazim ah arrintiisa dabdusanaya habeenna ma baryin oo dee adigu waa ti markii dambe arrintu ay noqotay xukunka inoo soo socda iyo inay isdhiib adigu xisaarkii dee ay kari waayeen way inoo dambaysaan haddaba taase nafaraa markaa iyaga midhan la garanaya ka islaamay dee iyagu way dee markaas waxay naftoodii iyo maalkoodii iyo dadkoodiiyo waxoodii way ubadbaadeen waaba islaameen waajla uu saaray rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yahuud almadiinati madiine yahuuddeeda kullahum dhammaantood oo yahuuddii madiine deganayd cid kagama u tegin rasuulka ilaahay uu saaray bani qaynuqaaca wahum qowmu cabdillahi bni salaam waa nimankii ugu horreeyay cahdiga buriya waana cabdullahi bni salaam reerkoodii uu saaray iyaga wayahuuda bani xaarisata reer bani xaarisata ama reerkaa khasraje bani xaarisa qoladay waayo carab marka la eego ansaartii degeneyd aws se reer bani qurayday isbahaysan jireen oo dagaaladna ay wadageli jireen markii hore qablalislaam xilfi bay lahaayeen qoladan qaniqaac bani qaynuqaac oo kale cabdullaahi ibnu salaam iyo reerkoodu waa khasraj oo weliba qayb sacd ibnu cubaadata iyo me waxa weya ha saxaabiga me cubaadatu ibnu saamid waan ujeeda iyo cabdullahi ibnu ubayiya baa xilfiga la lahaayo cubaydatu ibnu saamid isagu ilaahay iyo rasuulkiisa uga beri noqday xilfigoodii taas laakiin kan kale waa kan kuba dheganaay markii dambe adigu waa la saaray reer bani nadirna adigu waa markaas saasay ahayd haddaba reer bani xarisate waa jilib khasraj kaba mid ah qoladii yahuud ahayde iyaga isku xilfiga ahayn ay isbahaysan jireen kuwaasna waa la saaray وkula yahuudiyi kana bاmadinati tani waa tacmiim bacda taksiis markii hore qaynuqaac iyo yahuudii bani xarisata iyo waxyaalaha leli imakaste waa yahuudi dhammaantii hore madiine deganaa waa la caam yeelay oo dee markii hore khaas bay ahayd oo qolooyin gaara ayaa la tiriyey وxadaثnي abu الظاhiri qala xadaثnي cabdالlahi بn wahbi qala akhbaranii xfs بn maysarata can musa bhada isnaadi hada اxadiiث o muuse markii horeba sanadku inoogu sugnaa waa muuse bnu cuqba weeye isnaadkuna markaa waa can naafic can ibni cumar xadiidkuna waa kan aan kaba soo baxnay laakiin markii hore waxaa ka warinayay muuse bnu cuqba ibnu jurayj cabdulmelik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj imika waxaa ka warinaya xafs ibnu maysara ka warinaya isna kitaabka hore aan ugu soo maray wuxuu markaa imaamkii muslim yihi waa xadiid ibnu jurayjin ibnu jurayj xadiidkiisan aynu imika lafdigiisa soo aragnay uu ka wariyey muuse bnu cuqba ayaa aksaru ka badan waa tabu ka taabsan xadiid xadiidka xafs bnu maysara can muusa oo macnaha riwaayadan uu imika sanadkeedun inoo sheegay eenu matnigeedii iyo lafdigeedii aanu muslim sheegin kollay abu cawaanaana mustakrajkiisa ama musnadkiisa kusoo saaray eh taa hore ay inoo soo naqliyaa ka taabsan bal kale xadiidkiiya wixii dee waa taa ansaarga macnihiisu waa daahira baabu ikhraaj alyahuudi waannasara min jaziirati alcarab adakani baabu dee bayaan ama ikhraaj alyahuud yahuud saaritaankeediiyo wannasara min jaziirati alcarab markii hore yahuud baan usoo aragnay waa gaalo dhammaantood in laga saaro jaziirada carbeed bal taas rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee hamigii taa uu kuba hamiyiyo dardaarankii uu kuba dardaarmo hore inoogu soo horreeyey taas buu baabkiisii yahay وxadaثnي زhayr بن xrb qاl xadaثna ضحk بن mkلd عan بn jurayji x وxadaثnي محamed بن rاaفic وlfd lah qal xadaثna cabdالرaزاq qal أخbarana بن jurayji xadiidka waa xadيiث iبn jurayj markii horena dee dariiqa زhayrna waa iبn jurayj de ضحاk iبn mkلd waa abu cاaصm النaبيl dariiqa محamed iبn raaficna isagaa lafdiga inoo soo socdaa waa محamed iبn raafic lafdigiisa iyo زhayr ma aha iبn jurayj ba muxuu yihi akhbaranii abu zubayri anahu samica jaabir bna cabdillaahi abu zubayr baa ii waramay moxamed ibnu muslim waxaanu igu waramay inuu maqlay jaabir bna cabdillaahi yaquulu xaalu ku qowlayo akhbaranii cumar bnu اkhadaab eeg waa saxaabi saxaabi kaba warinaya cumar ibn اkhadaab baa ii waramo wuxuu yihi anahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul cumar wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu عalayh xaalu ku qowlayo laukrijana alyahuuda waannasara min jaziirati alcarab laabtu waxay jawaab u tahay qasam muqadara ama dhaar halkan qadaran oo waxaa taqdiirku noqonaya wallaahi baan ku dhaartee laukrijana waan saarayaa alyahuuda yahuudiya waannasaara nasaara min jaziirati alcarab dee markuu wafaadayeyna haddii aanu rasuulka ilaahay ma wada makansane waxa weeyaan waa kii ku dardaarmay dee waana cumar cahdigiisii baa la fuliyey xataa laa adaca ilaa aanan kagaba tegin ilaa musliman ruux muslima mooye jaziirat lcarab ee waxa weeyaan waa biya ayaa ku hareereysan san baa jaziire loo yihi waxaana carab loogu idaafeeye waa mawdinkii aslaaftoodii iyo awowiyaashoodii hore qabla lislaamba ay degi jireene iyaga u khaaska ahaydba weeye marka waanay dee xaggeeda horaan usoo marnay waa tan aan nihi bacd alculamaa qaybay ku khaas yeeleen oo qaybihii markii dambe laga saaray yahuudii iyo deganayd bay ku khaas yeeleen xataa laa daca ilaa anan kaga tegin ilaa muslima ruux muslima mooye oo macnaa ruux muslima mooye dee waa labadii xaran baa kuba sugan waa mahbidkii waxyiga waa halkii diintu ay kaba bilaabantay markaa dee laa yajtamicu diinani ama laa yabqa diinani fi jaziirati alcarab bal markaa taas buu rasuulkii ilaahay isagoo dhaaranayaba yihi waana ku dardaarmay dee dardaarankiisiina waa tii la fuliyey وxdثnي زهير بن حرب قال xdثnا روح بن عباadة qال أخبرnا سفyان الثوري وxdثnي سلامة بن شhبيب qال xdثnا الحسن بن أعyان qال xdثnا معqل وهuو بن عbayd اللahi kiلaahma عن أbي زبير kiلaahma wuxuu leeyahay waa سفyاn الثوري iyo معqل بن عbayd اللahi الجزري labadaas weeye waayo markii hore waxaan soo aragnay iبن jurayج ba abu زبير ka warinayay imikana imaamkii سفyاn الthawrي iyo maqل macqل iبn cubaydاللahi الjazrي ayaa iyaguna abu zubayr kaba wariyey isnaadkuna waa isnaadkii imakaan kaba soo baxnay un weeyo waa iyagu xaggaa sanadkii marka isaga abu zubayr lasoo gaadho waa sanadkii hore mislow xadiidkuna waa isagii oo kaleba weeyo waa kii hore oo laba mid ah bal adigu rasuulkii ilaahay waa kuba dhaartay waana dee ku dardaarmay cahdigii cumar baa dee meelihiigu madiine isaga ka saaray markaas madiina iyo inaha isaga kaba saaray laakiin bal khaybar iyo fadak iyo dhulkaasna dee cahdigii cumar baaba waxa weeyaan iyagana la saaray weeye bal rasuulka ilaahay qoladii khaybar madaxdooda ayd waa usii sheegay in laga saari doono dee waana waqtigaas baaba la saaro kolley sham iyo adraafteed iyo dhulka ay uba baxeen bal waa adigu kolley baabku waa iska daahir waxyaalaha xadiidka hore inooguba sugan oo halkan shaarixu sheegay in waxaa kamida ruuxii haddii cahdi lala galo nin mucaahada iyo cahdi la siiyo amaan uu bilaadii islaamkaba kuba joogay uu cahdigii buriyo waa makii dimiga ahaa dee ruux xarbiyuu noqonayaayo wax markaa muslimiintii u dhaxeeya ma jirto oo amni ama xadee iyaga cahdiya saa daraaddeed kaa gaalkeen wax ka dhexeeyaaba jirin wixii xukum uu lahaa ayaa lagula mucaamaloonayaayo haddii dee sabigii ay tahay iyo haddii mani iyo siidayn saa rasuulka ilaahay ba reer bani qurayda markii hore uu yidhi iyo bal haddii dee markaa loo arko qatligiisiiyo waa wixii axkaamtii xarbiga ayuu yeelanayaa haddii cid ammaan markii hore la siiyo cahdi buu buriyo waa layska daayo ammaan baa dib loo siiyey dib uu tii ugu noqday ammaankaa hore ma sii soconayo wuu joogsanaya amnigii hore dee intii horey ahayd ee markan dambe san reer bani qurayda mar labaad ee cahdigii buriyeen iyada waa taa xukunkan imika baabkan inoogaba da inoo inoo soo socdaa laguma fuliyo amnigii markii hore aynu soo aragno yihi wamana calayhim iyaga u galladay soo bacnaa inuu waa dee wixii umuu qaban waa iska daaya ammaankii buu siiyey taasi way joogsatay waxay ku joogsatayna cahdi burintii dambe kii gaalkaana hadduu iyadoo amin la siiyey haddana uu mar kale cahdigii buriyo dee ma aha waa tii la siiyey ma soconayso intii hore ay ahayd ammaanku wixii ka dambeeyey xukunkan kale ee naqdiga kaba dhalanayunbuu yeelanaya baabu jawaazi qitaali man naqda alcahd wa jawaazi insaali ahli اlxusni calaa xukmi xaakimin cadlin ahlin lilxukm adakani baabu jawaazi qitaali man bal shaksi la dagaalankii ama duur iyo jamaaco la dagaalankood banaanidii wey naqada buriya alcahd cahdi oo dee kolley cidda lala dagaalamaya shaksi maaha mantuna xagga lafdiga mufride macnaha jamac bay kaba tahay waa jamaacadii iyo kooxdii cahdiga burisay dagaalkii lala dagaalamayo deyna cahdigii iyagaa buriye markaa cahdi u yaallaa ma jirto dagaalkoodii waa banaan yahay wajawaazi insaali ahli lxisni dadkii qalcad ama qaryo ama meeluu deganaa xisni bay lahaayeen dejintii laguma dejinaya calaa xukmi xaakimin nin xaakimo xukumkii oo cadlin cadaalo ay u sugnaatay oo ahlin lilxukmi xukumkii ehl u ah taa banaanideed maxay intana tahay waa xadiidka waxay nooguma soo socdeen haddii qoomba la xisaariyo xisni iyo dhufays iyo qalcadba lahaa oo markii dambe dee ay noqoto inay isdhiibaan oo xukumkii dee iyagii kolba wixii loogu taliyo ayuunbay arrintu noqonaysaaye in iyadoo hadda uu joogo dee amiirkii joogo ama dee khaliifadiiba uu joogo ama ruuxii dee madaxda uu joogo axad muslimiintii kamida oy cadaala u sugnaatay khibro leh xukum ehel u ahoo dee macrifadaa leh in arrintoodii loo dhiibo si uu isagu bal qaraar iyo go-aan uga soo gaadho oo bal waxa laga yeelayo bal taasi inay bannaantood dee haddii markaa ay iyagii ogolaadaan qoladii kalena ay ogolaato bal masalan ama dee ciddii muslimiintiiba ahayd xukumkii markaa xukum naafiduu noqonaya oon laga laabmi karahayn buu noqonayaa bal taas banaanideedii waana taa sacd ibn mucaad sidii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu dhiibay xukumkii reer bani qurayda waana kuwan وxdثnا abubكر بن أbي شhybة ومحamed بن المسنى وبن بشhاaر وأlفاadهm متqاaربaة alفاada imaamyadan sadexda ah muslim raggii uu axaadiistoodana aada u badsaday uu ahaa alfaadooda xadiidka ay ku wariyeen aad bay isugu dhowdahay qaala abubakri markaa abubakr ibn abi shayba laftigiisii buu soo naqlinaya abubakr wuxuu yihi ama wuxuu sheegayaa usay siiqaday ku kala dunaayeen taxamulka xadaثanaa gundar can shucbata waqaala اlآakharaani xadaثanaa mحamed bnu jacfari xadaثanaa shucbat oo markaa abubakr cabdالlahi bn mحamed ibn abi shayba isaga riwaayadiisa laftigiisu muxuu ahaa sheekiisa markuu sheegayey xadaثanaa gundar can shucbata macnaa laqabkiisii buu sheegay gundar marka la eego shucba si uga warinayna xadaثanaa shucba muu odhanaya can shucbata can buu markaa gundar kaga warinaya labada kale isku sheekhu weeye hadda saddexdoodu iyagu maxay yidhahdeen halkan uu isaga gundar ka yidhaah abubakr xadaثanaa mحamed ibnu jacfarin arrin kalena way raaciyeenoo xadaثanaa shucbat ibnu mحamed ibnu jacfar yidhi isaguna xadaثanaa halkii tii hore ay can ka ahayd can sacd bn ibrahima qaala samictu aba umamata bn sahl bn ibna sahl bni xunayfin qaala samictu aba saciidin اlkhudriyi qaala sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf kolley waa ninka caalimka ah siqadaha aynu marar badan soo aragnay ee cabdiraxmaan ibn cawf axfaadiisii kama xafiidkiisiiba ah abu umamat ibnu sahalle hore waynu usoo maray ee waa nin bal aragti ahaan suxbo waa lagu tiriyaa ma saxaabi ahaan way ku sheegaan walow xagga riwaaye ahaan anu rasuulka ilaahi wuxuu ka wariyey jirin oo jaanibkaa taabiciintii uu la mid yaho macnaa waktigii rasuulka ayuu dhashay dee jaanibkaasna say caadadoodu ahayd ilmo markuu u dhasho saxaabadu rasuulka ilaahi bay u geyn jireen taxniig iyo taasoo markaa jaanibkaabaa la yidhaha wixii dee rasuulka ilaahi waqtigiisii dhashay ru'ya yidhaaha aragti buu leeyahay se dee waa aragti wax dhaafsan ma aha uu yaraa markaa riwaayo uu leeyahay ma jirto o rasuulka ilaahi kaba leeyo waa kanuu saxaabigo kale abu saciid alkhudri ayuu kaba warinaya kunyadiisa baana loo yaqaanaa uu kuba shuuroobay magaciisa ascad baa la yidhaaha awowgii hooyu malaa magaciisii loo bixiye ascad waxa weeyaan ascad ascad ibn zuraara kunyadiisna xataa abu umaama hedo malaa labadiiba loo bixiyo bal ascad baa magaciisa la yidhaha sida kunyadiisa buu ku shuuroobay kitaabkana hore waynu ugu soo aragnay wuxuu yihi samictu abaa saciidin alkhudriya qaala abaa saciid baa yihi nazla way degeen ahlu quraydata reer qurayda calaa xukmi sacd ibni mucaadin sacd ibni mucaad xukunkiisii ayay ku degeen oo macnaa waxa weeye dee kolley qisada halkan waa qisadii aada siirada kutubta siiradabaa ku aragteen waxay ahayd un khulaasadu markay cahdigii buriyeen waqtigii de axzaab ay buriyeen bal markaa muslimiinta khandaqi ay qoteenba faa'iida la-aan noqday waayo khandaq kamaba xigin taasna waxay keentay in dadkii caruurtii iyo dee dumarkii iyo wixii xusuun laba geliyo intii dee muslimiinta ay xaggan joogtay gaalada hor joogtay iyagaa xusuun iyo adoon baa la geliyo aqalada waa lagaba saaray iyagiina halkoodii dee aadun ba heda xataa dhibtaasaa timi ayaa markii dambe ay dee waxa weeye way noo soo socotay xadiidka dambe ay nooguba imanaysaa iyo jibriil baa amray rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaggooda inuu baxo adigu muddo markii la xisaarinayey ay arkeen inaanay waxay dee cid u nusraynaysa u soo helinaysaana aanay jirin ayay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xukunkiisii bay ogolaadeen rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dib wuxuu ugu soo celiyey iyadoo qolooyinkii aws ee nimankan ay isbahaysan jireen ay doonayeen si reer bani nadiir iyo qaynqaaciya laga yeelay in laga yeelo la saamaxo ay baxaanuun oo dee taas ayuu dee nin iyagii kaba mid aha waa sayidkoodii sacd ibni mucaad ayuu usoo celiyay bal waxay noo dambaysanaa arrintaasoo riwaayadan imaa inay iyagaaba ogola yidhi sacad hana xukumo dee waxaan u ahaa mawaalidoodiibuu kaba mid ahaa xilfi bay lahaayeen waxay eegayeen inuu u naxi doono sidii cabdullaahi ibnu ubayi kaba yeelay reer bani qaynuqaac oo kale ama dee aada isugu adkeeyey in la waxa weeyaan rasuulka ilaahi uu weydiisto markii dambe rasuulka ilahi isaga u hibeeyey saasoo kale u yeeli bay islahaayeen ba ee bal waxa ka horreysay laakiin xukunkaasoo riwaaya dambe nooguma iman fa arsala rasuul llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa diray ilaa sacdin sacad buu cid u diray macnaa iyaga ilaa muddo habeenaha la dul joogay halkaas baanu joogay rasuulka ilaah dee kumuu soo noqon madiina sacad se uu dhaawacnaa oo muu iman karahaynoo masjidkiibuu khaymad yar loogaba dhisay say noo dambayso halkaas halkiibaa deeta markii arrintani ay timi ayaa xaggii laga soo qaaday oo rasuulka ilaahay buu cid u diray sacad faataahu sacad baa yimi calaa ximaari dameer korkii isagoo ku sugan buu yimi falamaa danaa oo ximaar buu fuushanaa falamaa danaa markuu soo dhowaaday oo uu soo gaadhay qariiban in ku dhow min almasjidi masjidkii ku dhow masjidka halkana waa tan aan leenahayba reer beni qurayda la dul joogaa waa meelihii ay degayeen ee beerahoodi iyo dee guryahoodi iyo xasmigoodu uu ahaabay tahayba waa rasuulka ilaahay intii uu xusaalinayay meel musalle ah jirtay oo lagu tukanayo salaada markaa halkaa weeye ee maaha masjidkii waabu kaba yimi oo waa halkii laga keenay ama uu kaba yimi weeye masjidkii madiine tani waa musallihii intii la xusaalinayay nimankan lagu tukanayo salaada kaas weeye masjidku meel ku dhow ayuu soo markii uu soo dhowaadu qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay yihi liansaari ansaaro qumuu kaca ilaa sayidikum sayidkiinii ukaca ninkii sayidkiina ahaa aw khayrikum ama se khayr kii idinka idinku khayrka badnaa ukaca sacd ibni mucaad de kaley waa saxaabi aad iyo aad u weyn oo waa sayidkii aws rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadkii madiine kuba soo dhoweeyey ee u nusreeya si kastaba ugu nusreeya ayuu ahaaba markaa reerkana sayidkoodii buu ahaa bal manaaqibta uu leeyahay waxaa kaa mida dee rasuulka ilaahay markii uu isagu islaamay waayo dadkii markii hore rasuulka ilaahay kula kulmay madiine makaya muu ahayd kolley waa sida wuxuu ku islaamay baa dee calaayadii muscab ibni cumayr iyobuu kuba islaamay maalintii uu islaamay reerkoodii oo dhan waa reerkii la odhanayay reer cabdilashal ayuu amray inay wada islaamaan rag iyo dumar waanay wada islaameen oo mar keliyaa reerku wada islaameen malaha jad ibnu qays nin la odhanayaa kaba hadhay dhammaan way wada islaameen bal ninkaas buu yihi rasuulka ilahi ukacay sayidkana wuxuu siduu qurdubi dhaha almutaqadimu calaa qowmihi bima fiihi min alkhisaal alxamiida ninka qowmkiisa ka mudan kaba horeeya khasaasha iyo sifaadka fiican u leeyahy kagaba horeeya kaas baa sayid la yidhaahaa haddaba sayidkiinii ukaca baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley axmed baa riwaayo uu leeyahay baa halkan waxaa la socotay faanziluuhu ka dhaadhiciya dameerka oo dee waxaan uu fuushaya kaba dhaadhiciya bal kolley nawi kalaam buu leeyahay insha allahu tacaala waxbaan kaba soo qaadi doonaa un dee waayo intiisa yar waayo masalada ma dhex gelayno waa masale yar dheer ee sayid ba ukacayn sayidkiini buu dhaha khayrikum uma qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya rasuulka ilaahay baa odhanaya isagoo sacad la hadlaya ina haaulaahi nimankani waa reer bani qurayl nazaluu way degeen calaa xukmika oo waxay ogolaadeen adigu waxaad ugu taliseen ku xukumto ayay ogolaadeen oo waxay ku degeen adiga xukumkaagii taas buuli qaala sacad waa nin aad iyo aadba iyaga ugu cadhaysnaa waana dadki dee markaa khaasatan dee xilfi halal ahaado haysba haysan jireen oo waktigan ay cahdigii buriyeen iyo wixii ay yeeleen iyo bal rasuulka ilaahay cid buu u diray dee iyagu ay kaba mid ahaayeen oo markaasay iyadna cayixun iyo hadal xun bay kaba maqleen oo cahdi nooma dhexeeyay ilaahay markaa ti isagu markaasaa muxuu yidhi tuqta taqtulu waad laynaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh muqaatilatahum gaashaanqaadkooda waxooda ragga ah ee gaashaanqaadka ah ee dagaal geli karaa ayaad layn watasbii waad qafaalan duriyatahum waa dumarkii carruurta duriye la idhaahaye dumarkooda iyo carruurtoodana qaala wuxuu ihi saxaabigii xadiidka warinaya waa abu saciide faqaala nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi qadayta bixukmi illaahi qadayta waxaad ku xukumtay bixukmi illahi ilahay xukumkiisii oo isagu ijtihaada ku xukumay ilaahay xukumkiisii waaqacadan ayuu waafaqay oo xukumka ilahay baad kuba xukumtay warubama qaala inuu ilah la arkaa qadayta bixukmi lmeliki ilaahay boqorka ahaa meliga ahaa waayo ilahay dee min laamtu ay kasirsan tahay ayaad xukumkiisii kuba xukumtay walam yadkur ibn musana maxamed ibn musana isagu riwaayadiisa waa sheekii muslime saddexdii kaba mid ahaa muu sheegin inta dambe rubamaa qaala qadayta bixukmi lmeliki intaa hore qadayta bixukmi illahi ayuu kuba daayay xadiidka duruq buu leeyahay alfaad ka ballaadhan ama riwaayaad ka yar badanna way inoo dambaysaayo bal waan siyar wada raacin doonaa intaan meelo qaarkood sharaxa ama dee aynaan u yar laamin khaasatan fawaa-ida xadiidka wax kaba mid ah وxdثna زهير بن حرب qال xdثnي cبدالرحمن بن mهدي عن شعبة بhdا الاسناaد وqاl في xadيثi wuxuu ku yihi شhuعبة waa isنaadkiisi imakan kaba soo baxnay cabdiلرحmaan iبn mهdي baa ka warinaya markii orana gundar baa ka warinaya ama محamed iبn jaعفر marka riwaayada cabdiلرحmaan عan شhuعبة muxuu ku yihi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam laqad xakamta fiihim bixukm illahi xukumkii ilaahay baad kuba xukumtay wa qaala maratan laqad xakamta bixukmi اlmaliki waa intii aynu soo maray xadiidkan caaisha ayaa ka yar dheerkii hore isagaynu markaas dee waana wax keliya ee xadiidka caaisha riwaayaadkiisa qeybta hore aan sii raacinayna markaasa wax kaga laabmaynaa kii hore inta hore ama masaaisha qaarkoode وxadثna abubkr بن abي شhaybة ومحamed بن العلاء بن نmayri cabdاللahi بن نmayrd qاla xadثna هiشhاm عan abيه عan cاaشhaةa qاlat أنha qاalat uصiiba waxa la asiibay sacd بن sacd waa sacd بن mعaad yوم الkhandq sacd بn mعaadna dikrigan imika inagu soo noqnoqday halkan uu ku sugan yahay iyo dee meelo kale yhtasab carshu لmowti sacdi taas iyo mooyaane xagga fadaaئل mooye wax riwaayuu صaxiixa muslim ku leeyahay ma jirto macnaa xadiis uu warinayo sacd ibn mucaad oo صaxiixa muslim kusugani ma jirto bukhaari riwaayo waa ku leeyahay sacd baa la asiibay yowma alkhandaqi waxay caaisha tihi ramaahu waxaa leeb kusoo ganay rajulu nin min qurayshin quraysh kamida yuqaalu lahu lagu magacaabo ibn اlcariqati haweeneeda alcariqa la odhanayay waana laqabkeediiyo inankeeda oo ibn اlcariqa la odhanayay waxaana yidhaahdeen cariqadani waa haweeney magaceeda kilaabo la odhanayay bintu sacdin oo cariqana waxaa loo yihi litiibi riixahaa balkunyadeeduna umu faadima la yidhaah laakiin inankeedan xibbaan baa la odhanayay xibbaan oo xad ay kasirsan tahay ayaa la odhanayay kollayna ciraaq alfiyadiisa mustalaxa ah mar uu kala farqinayo ama halka mu'talifka iyo mukhtalifka markuu xibbaan iyo xabbaan balnaar waxaa dee sida lagu kala garto ama dadka kelayin uu sheegayay ayuu intii xibbaan la odhanayay xaad oo la kasriya muxuu kusoo daray ninkanoo waxaa cibaaradiisu ahayd waman ramaa sacdan fanaala bu'sa macnaa xibbaan qolooyinka la yidhaah waxaa kaba mid ah isaga dikriga buu leeyahay riwaayo ma lahae ninkaa sacd ibnu mucaad leebka kuba ganay ee fanaala bus halkaa ku gaadhay busi iyo ciqaab iyo dee cadaab kuba mutay kaas baa xibbaan inta la yidhaah xabbaan la odhan kaba mid ah haddaba ninka xibbaan ibnu qays ama ibnu abilqays ibnu abi qays baa la odhanayay waana nin quraysha reer bani caamir ah ramaahu caaisha waxay tidhi wuu ganayo fil agxali waa xididka alagxal la yidhaaho ayuu halku kala helay leebkii oo macnaa dee kallay khadaq baa udhaxeeyey isaguna in diric uu gashanaaba sacad markaas ee laakiin diriciisa halkan gacanta aan gaadhsiisnayn oo leebkii lagu soo ganay ayaa xididkan diraca mara weeye waa xididka roon iyo diraca mara kaas baa alagxal la yidhaahaa kaas buu kala helay waana xidid markaas ay yidhaahaan xagga hooseha sharaxa qolooyinkiina haysta huwa cirqun macruuf waana ta aan leenahay waa cirqun fii wasadi dirac weeye markaasaa muxuu khaliil buu kasoo naqlinayaa idaa qudica filyadi lam yarqa idam haddii xididkaas la gooyo ama uu go-o dhiigu ma joogsado wahuwa cirqu lxayaat waa xididka noloshaaba la yidhaahaa waayo waa xididkaa halbowlaha waa xididkaa weyne wasada diraac maraya kuwa yaryar mahe markaasaa muxuu soo naqnaya hadalka weli waxa watana khaliil fii kulli cudwin minhu shucbatun lahaa ismun buu yihi waa xidid weyn oo jirhkaba oo dhan wada gaadhsiisanoo in xubin kastaba qeyb baa kagaba sugan buu leeyahy jasadka meel kastuu ka galaa magacba gaaray leedahay luqada carbeed intaasuu sheekhu kuba dhaafay waxaa kolley xafid ibnu xajar iyo markay khaliil kaba soo naqlinayeen ee hadalkiisana ay soo naqliyeen ayudha markaa gacanta marka uu yahay alagxal baa la odhanayaa dhabarka marka uu yahay alabhar baa la yidhaha kolley waada xid malaa wadnaha soo gala oo alabhar baa la yidhaha hadduu fakhidka iyo bawdada yahay annasa oo ismiga waa la qasrinaya nuuntuna way fadxisan tahay annasa baa la yidhaha dee kolkol alwatin waa kan qur-aankana ay dhacday alwatin oo kale waa tan hadduu dee intan kale xaafidna kumay sugnayne markuu luqunta iyo ku sugan yahayna waa kan alwariid la yidhaaha oo ujeedadu halkan hadalkan iminka sharaxa inoogu sugan fii kulli waa hadal khaliil leeyahay fii kulli cudwin minhum shucbatun laha ism ayaa taas oo kale kolley sheekhan xafidahullah sheekh maxamed cali aadam kolley sanadkiisana waa taa dee ahay samba oo de waa sheekhi fi lijaaza bal dee kutub wixii adigu laba dersiun baa habeen keliya aan xaadiray kan kale muxuu ahaa xadiidkan almusasal bilawaliyana isaga dee samac ahaan baan uga qaatay iyadoo xadahanaa ilaa rasuulka ilaahay taasoo waa had iyo goor culimmadu ay ku dadaali jireen marka ugu horeeya sheekha laba kulmaan waa wixii lagaba maqli jiro sambu almusalsal bilawaliya yahay kolley dee idinku iminka ma odhanaysaan waayo xadiidkii ugu koowaad ma noqonayo inay sanadka sidiisa un uqaataan mooyaane waa ruuxan ee marka ugu horeyso kaasna dee sanadkiisa mawaahib sanad wuxuu kulansadee kutub iyo mawaahib iyo asbaatana kolley waa ijaaza ahaan baan uleeyaba sheekhaase uu nadmiyey intan aan xaafid kaba soo noqonlaya in kale ayuu nadmiyey kolle waa nadmi waxoogaay oo baxar rajaz ahaaba oo fiican oo kolley halkan kama wada aqriayo laakiin waan idiin soo qoray waraaqdan ka tegi doonaa hadday cidi soo garaacda iyo haddii dee la kala qoranayaba bal markaa markay dhamaysataan baan haddii aada carab mari u baahataane ujeedadu waxa weeyaan iminka intaa aan sheegay in ka badan alagxal iyo alwatiin iyo annasa iyo alabhar iyo markaa wariid iyo alwadaj alawdaajta iyadna nafteedu waa taas oo kale iyo bal kuwaasoo kale asaafin markuu mala asaaqa yahay iyo kubkayo asaafin ay dhahaan iyo bal intaas buu nadmi ahaan ku nadmiyey kolley waraaqdiina halkan aan kaga tegi doona insha allahu tacaala siaa u aragtaanba ama ciddii ka qoraysa ay ka qorto waa shicir waxoogaa ima aqriyo waqti mahayse haddaba bal markaa xididkaasuu kala helay dee xididkiina waa go-ay fadaraba uu dhisayoo uu taagayo calayhi wacalaa sacdin rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam khaymatan fi lmasjidi khaymad ayuu masjidka dhexdiisa yacuuduhu min qariibin isagoo soo booqanayo meel dhow ujeedadu rasuulka ilaahay de ninkaa aada iyo aada u weyn buu ahaaye mudan markii wuxuu hadiyo goor inuu kolba gurigiisii halkay ahaayeen inay reer cabdi ashri degi jireen inuu ugu tagana rasuulka ilaahay way kuba cuslayd marka masjidka dhexdiisii baa khaymad looga sameeyey rasuulka ilaahayna uu dee si uu meel dhow ugu soo booqdo halkaa uu intaa u jiifo gees kalena khaymad kalea masjidka dhexdiisa kuba taalay oo haweeney reer bani kifaar oo rufayde la odhanayo dadka dhaawacanna daweyn jirtay ay lahayd ee waa si iyadana dawa ahaana waa loo dhigayo waa haweenayaasna ay u daweyso ay markaa dee nabarkiisii u dhaydo gees kalena rasuulka ilaahay aanay ugu dheeraane meel ku dhow isagoo jiifo kolba dee markaa uu baahdaba uu soo booqdo ama markuu doonaba uu soo booqdo halkaasaa dee khaymadaa ugaba dhisay falamaa rajaca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu soo laabmay min alkhandaqi khandaq uu kaba soo laabmay ayuu wadaca silaaxa dee markay iyagii ilaahay waxaanay muslimiintu dakli kuba lahayn oo dee dabayshii iyo ciidamo aan la arkayn inuu kusii daayay ay nimankii jareen ee ilaahay markaa jabiyey ayaa rasuulka ilaahay soo noqdo hubkiibu iskaba dhigay markaasaa muxuu yihi faktasala uu maydhay rasuulka ilaahay caaisha leh faataahu jibriil jibriil baa u yimi walxalwa yanfudu uu daadinayo ra'sahu madaxiisa min algubaari jibriil baa qorkii dariiqii ayuu kaba daadinayay faqaala wuxuu yihi wadacta silaaxa wadacta silaaxa hubkii miyaad dhigtay rasuulka ilaahayow wallahi maa wadacna haddaan malaa'igta nahay anagu maadnaan dhigin ukhrij ilayhim ubax xaggooda faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faayna waa xaggee xaggeen ubaxa iyadaadi ii ishaaraysaa inaan u baxo faashaara ilaa bani quraydata reer bani qurayda ayuu u ishaaray markaasaa rasuulka ilaahay waanu kaba horreeyey isagu jibriil iyo rasuulka ilaahayna muslimiintiina waa amray casharkan ka dambeeyay nooguba imanaysaa inuu amray inaan ruuxna ku tukan salaada duhur waxaan reer bani quraydo ahayd waa kitaabkaas ay nooguba iman doonteen salaada casr baa laga yaabaa iyadoo mudee la maqle laakiin kitaabkeena tan ku sugan waa salaada duhur weeye bukhaari oo keliya dhacday kutubta inta kale o dhan waxa wey ama riwaayadka kale o dhan duhur baa dhacayo marka habeen damaan dee adigu ka hadli doonaa mayar sheegi doonaaye rasuulka ilahi baa markaa amray de waana la baxay faqaatalahum rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ayaa laba dagaalamay nimankii adiguu xisaariyey fanazaluu calaa xukmi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam si aanaan lahayn halkan rasuulka ilaahay xukumkiisii bay ku dhaadhaceen oy kuba degeen faradda uu celiyey waayo nimankii aws baa doonayey iyagu ku dadaalayay in la sii daayo nimankan rasuulka ilaahay faraa kaba qaado ha baxeene si dee lagaba yeela bani qaynuqaac iyo qoladii reer khasraj markaa la xilfiga lahayd rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu dib ugu soo celiyey faradda rasuul llahi sala allahu alayh wasalam alxukma fiihim xukumkii iyaga dhaba xukumaya ilaa sacdno reer awsna wuxuu ku yihi maydaa raalli kuwa idinka idinkaba midi inuu dee iyaga xukumkooda yeesho dee tii bay kuga qanceen oo sacad buu dib ugu soo celiyey qaala wuxuu yihi sacad markii uu soo gaadhe fa inii axkumu waxaan xukumayaa fiihim fiigooda ama shanigood an tuqtala in la laayo almuqaatilatu waa kuwoodii dee markaa gaashaanqaadkaa in la laayo wa an tusba in la qafaasho adurriyatu wanisaau imanka halkan durriyada marka horeba dumarkii carruurta eelisay halkan carruurtii baan kuma fasirayna oo tuqsana amwaaluhum xoolahoodii la qaybiyo waxadaثana abu quraybin qaala xadaثana ibnu numayri qaala xadaثana hishaamu qaala qaala abi aabbahay baa wuxuu yihi faukbirtu waxaa laygu waramay ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yihi laqad xakamta fiihim bixukm اllahi caza wajal intan waa intan xadiidkii abu saciid alkhudri kuma soo maray halkana waxaan aragnaa curwat bnu zubayr baa wuxuu yihi waa taabicina saas laygu warramay muu sheegin ciddii u warantay walow xadiidka intiisa kale dee isagaa soo warinaya caaisha inta hore waa jumladan dambe aanu caaisho kasoo naqlin saasaa laygu warramay buu yihi laakiin waxba imaka tan cumdadii waa xadiidkii hore abu saciid intani sanad mutasila inoogu timi waa taa inoo sugnaatay marka haddii dee xadiidkii lagu wariyo dariiq mutasiloo saxiixa laguma wariyo oo ruwaadda qaarkood ama ay irsaaliyaan xadiidkii ama ay inqidaac ku wariyaan kol hadduu dariiq kala lahayo oo uu sanadkiisu mutasil yahay taasi waxba taasiir xadiidka kuma keenayso ee wuxuu sheegayaa un imaka bal sii jirta iyo dee hishaam riwaayadiisu siday tahay can abiihi un weeyaane xadiidka abi saciid waa kaa dariiqiisii aynu kuma soo maray bal xadiidka weli duruq ba inoo dambayse iyada horta halkan sheekhu raximah llahu tacaala waxaa kuba sugan uu dhiganayaa horta waxay in dadka ahlu fadliga maamuuskood iyo xurmayntood iyo lagala hortago in loo kaco hadday yimaadaan ama ay soo qaabilaan waa cibaaradu kaba cabiray waxaana uu sheekhu leeyahay ama nawowi jamaahiirulculamaa xadiidkan waxay uxujayseenba dadka ahlulfadligii marka ay yimaadaan kiciddii loo kacayay istixbaabkeed bay waxa weeye an u yimaadeen marka wuxuu leeyahina ruuxii ahlulfadligaa kiciddan loo kacaya maaha qiyaamkii nahyigu uu kuba yimi ee ahaa dee ninka isagu jecel man axaba an yamsila lahu rijaalu qiyaaman ama an yatabawa markaasi ama falyatabawa maqcadahu min annaar ruuxa jecel in dadku ay isu taagaan naar waa meel ha ka samaysto kaas waxa weeya buu leeyahy waa ruuxii oo fadhiya sa dee madaxda oo kale oo dadki ay taagan yihiin kuya ama isagii uu fadhiyaa waana loo taagayo isagii baa madaxiisi iyo hareerihiisii baa la taagan yahay kaas weeye noocaas madhigi ihbi uu leeyahay laakiin kan isaga san ee ahlfadli loo kacayo munaasabo san oo kale loguma kacayo taasi wax banaan buu leeyahy taas sheekh hadalka uu waday axaadiis baa kusoo aroortay buu leeyahay kicitaanka kolley de axaadiisa uu sheegaya kan aan hayna ayaa kaba mida xadiidkii kacb ibn malik markii uu dalxat ibn cubaydillah iyadoo masjidkiisa rasuulka ilahi la fadhiyo markay toobadu soo degtay kaciddii u kacay baa kamid ah axaadiis kale u tilmaamayba waxaana sheekhu kaba cabiray nahyin laysu diido in ruuxii loo kaco wax shay sariixa oo asaxay ma jirto kolley waa kalaam nadar kuba sugan yahay oo rasuulka ilaahay inaan looba kaci jirin inaanu jeclayn iyagoo weyneynaya inuu yihi ba sidaa acaajintu ay sameeyaan ay barhkood barka ka kacan hawyeelina bal waxyaalo soo arooray way jireen laakiin tan uga jeedaa wuxuu yihi sheekhu waxaasoo dhan waxaan ku ururiyey iyadoo culimada hadalkoodiina aan soo naqlinayo juz macnaha kitaab weeye alqiyaam liahli lfadli oo cunwaanka ugaba dhigay maan arag kitaabka laakiin waa la madbaceeyey waana kitaab dee kolley uu sheekhu ku tatabucay waxyaalihii laga jawaabaye dee barhkooda diiday ama nahyi baa meesha jiray yihina jawaabteedii buu kuba sheegay tanna uu sheegay waxaa jira imaam la yidhaaho ibn اlxaaj waa kitaabkan almadkl la yidhaho nin kale oo maliki almadhab ahaa kitaabka madkl dhexdiisa ayuu juska kelima kelim usoo dhigtaa hadal hadal fiqra fiqr usoo dhigtaa isagoo radinaya isagoo isagu laakiin ka daba tegaya oo tacqiibinaya ayuu usoo dhigtaa ibn اlxaaj weye kitaabkiisna waa madbacaysan yihin kitaabkiisa almadkl xaafid ibn xajar kitaab اlاstidaan kale waa dee mujaldka komitona kitaab اlاstidaan oo kale labada juz nawowi hadalkiisu horeysiiyaa ibn اlxaaj jawaabtiisana waa dambeysiiyaa markaasoo dee hadduu isagu wax ku darayana waa ku daraa safaxaad bay qaateen bal waxa weeyaan walow labadaa kitaabe kale jira imakaana waxba ninkii raba bal masaladan iyo wixii laba yidhi iyo tatabuceedii hawlaamo fatxulbaari waay juskii imaam nawowi oo dhan siisa usoo dhigtaa tacaqubkii iyo hadalkii raddiga ahaa ee uu lahaa ibn اlxaajna waa soo dhigtaa wixii kaleu ku kordhinayay iyo taasna waa soo dhigtaayo bal waxaan leeyahay masaladan iyo adraafteeda iyo isugeynteeda waa meesheedu waa fatxulbaari iyo kitaab ulistidaad xadiidka markuu dib usoo celiya maha maqaazi iyo markaa kuma sharxo waayo xadiidku ilaa maqaazi bu socda kitaab ulistidaad ama adab oo kale markaa laba joogo kitaab adab ama istidaad taase bal halkaasaan idin tilmaamaya masaladan sheekuu sheegay cilmi dheer baa arki doontaan iyo dee culimada niqaashkooda iyo say waxyaalo u kala gurgurayeen ama wax uga jawaabayeen iyo bal taas oo kaleba wey xaggan kale arrintan masjidkii laba dhigay isagoo dhaawacadna kolley xaalad daruuray ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee ninkan muqaamkaa uu lahaa meel sha haddii la geeyo had iyo goorno umuutay karahayd waa tan oo cid meesha whaweyne wax daweyneyseena ay meesha taallay amba nabarada dhayi jirtay markaa xaalad daruuray tahay oo matalan saas oo kale hadday dhacdo loo baahdo walow dee masaajida wixii loo dhisay iyo umuuraha caynkaasa in lagaba dhowro iyo taasi ay ahayd laakiin xaalad daruura hadday timaado iyo xaalad baahi ee waa kan rasuulka ilaahay ba yeelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo taasi wey marka waxaa dee taa kuba sugan ruuxii masjidkii la seexan karo banaanideed ruux xanuunsan iyo kuma nagaan kara xataa jariix ba haba ahda weliba khaasatan haddii dee dhiig iyo waxyaalisa ay kaba dhacayaan tanba way kaba dhacday oo dhiig badan ba haba yimi markii uu habeenku dhiman doono e laakiin waa dee xaalad daruuriya hadday tahay haddii kale dee oon dee taas baahidaasi jirin ee kolley masjidku umuurahaasi umuurihii looba dhisay taas may ahaynba bal duruqdii kale xadiidkae caaishana uu inoo socdaa wuxuu markaa muslim yidhi xdثna أbو qrayb qال xdثna بن نmayr عan هiشham qال أخbarnii abي عan caiشhaةa أna sacda sacd ayaa qaala yihi walxaal taxajara uu adkaaday macnaa engegay kalmuhu nabarkiisii ilburi لأjli buri waa bogsasho ood moodeysay inuu bogsanayo eg qaala sacd waa ayaa yihi maqulu qowlkiiyo wixi uu yihi waa inoo dambeeyaa wataxajara kalmuhu lilbur-ina waa jumlo xaaliye ah waan xaalaynaynaa oo waa waqtigii uu hadalka yidhi baa xaaladani jirtay oo markaa maxaa laqbadayda eegta oo ana sacdan sacad qaala wuxuu yidhi walxaal taxajara wuu adkaa ima engegey dhagaxoobay oo kale aduu engegay kalmuhu nabarkiisa kalmuhu aljurxa ilburi oo ujeedada meeshii baad moodeysay inay engegayso qoyaankii kaba ba-ayo afkii soo yaraadayo inay bogsanayso ayaa la moodaya waqtiga caynkaasa ayaa muxuu yihi faqaala isagoo isla adiga imanka nabarkii bogsaday ayuu faqaala faqaalada dambena qaaladii horubay adkayn u tahay oo waad ka maarmi lahayd ee waa tii horubay adkayn u tahay markii hadal soo yar dhexgalay jumlada xaaliyadii ayuunbaa la soo celiyey muxuu yihi markaa waa kan maquulkii allahuma ilaahayow inaka adigu taclamu waxaad og tahay an laysa antu waa tii mukhafafa min asaqiil oo damiirkeeda shani baan ka dhigayna anu shaniye laysa in aanu ahay aanu jirin aanu ahayn axad axad oonu jirin axad axaba ilaya xaggayga looga jacayl badan oon kaba jeclahay an ujaahida inaan dagaalamo oo aan la jihaado fika adiga daraaddaa kulaba jihaado min qowmin qowm kadabuu beeniye rasuulaka rasuulkaagii sala allahu calayh wasalam akhrajuuhu soo wadankiisiina ka soo saaray oo wuxuu leey ilaah waad og tahay inaanay jirin dee dadkaa gaalada ah cid aniga anigu aan kaba jeclay inaan la dagaalamo qowmkii waa quraysh rasuulka ilaahay beeniyey ee soo saaray allahuma ilaahayow fain kaana hadduu yahay baqiya mid hadhay min xarbi qurayshin quraysh dagaalkeedii shayna weli ay dee nimankii quwo intay leeyihiin waa kuwa dee markaasay laabneenba waa kuwaa yimie muslimiintii loo bixi kari waayo xataa dee haba badnaadeen carab intoodii badnayd hayse soo urursatee khadaqa la samaystay haddii iyaga dagaalkoodii ay wa min xarbi qurayshin shay-un wuxuu ka hadhay faabqinii ilaahu idaah wuxuu leeyahay xanuunkan iga kici haddii weli quraysh dee dagaal noo dhaxaynayo oo dagaal dagaalkii la dagaalamaya ay weli wax ka harhsan yihiin oo dagaalla muslimiinta ay la geli doonaan ay jiraan ilaahu idaah ujaahidum jihaadee fiika adiga daraaddaa si aan u jihaado o dee aan ugu jihaado nimankaanu la jihaado oo haddii inun dagaalkoodii wax kaba harhsan yahay ilaahu idaah de waxaanu islaamala dagaalkoodii wax kama harsana rasuulka ilahi taa dee intii khadaqa la joogayba waa sheegay oo muxuu yihi alana naqzuuhum walaa yaqzuuna maanta dabadeed annagaa ku duulayna ee naguma soo duulayaan tii baanay u dhacday maalin dambe dee dib rasuulka ilaahi iyo muslimiinta iyo madiine laguma soo duulin iyagaa noqday markii hore hadina isdifaacayeen kuwa weerar kale iyagaa noqday waxay qurayshiya waxay arrintoodu noqotay bal inay difaacun galaan ama isdifaacaan allahuma ilaahayow waa kan fa inii anugu adunu waxaan u malaynayaa anaka adigu qad wadacta inaad dhigtay dejisay alxarba dagaalkii baynaa wa baynahum dagaalkii annaga iyo quraysh noo dhexeeyey inuu dhammaaday taas bay ila tahay kolley dami saxiixana u ahaa fain kunta dee intii kale sulxi xudaybiya sanadii ku xigayba dhacay markii dambana fadxumaka dhacay fain kunta haddaad tahay wadacta mid dhigay alxarba baynana wa baynahuma dagaalkii uu annaga iyo noo dhexeeya quraysh dhammaaday faftura waa nabarkiisuu sheegaya jiraaxadan ilaahu dilaaci macnaha way sii bagsayse soo maaha wuxuu doonayaa kol haddii dagaalkaas qoladaasi aan dagaal meeshii sii harsanayn inuu shahaadadan imaka helo oo ilaahu dilaaciyo ay dilaacdaa nabarkani dilaaca wajcal yeel mawtii geeridaydana fiiha ay fi hadi bisababiha weye fiiha bisababiha bisababi hadihi اljiraaxa ama hada lkalb ilaahu kaba dhig ilaahayna subxaanaه watacaala ducadiisii waa aqbalay arrinkan uu isagu doonayey ee uu doonayey ee uu ilaahay weydiistay inuu nabarkan geeridiisa kaba dhigano wuxuu leeyahay sheekhu maaha nahyigii kuba yimi in ruuxu geeri ku tamaniyo kaasi waa marka dur isaga iyo dhibaato haysata ugu tamaniyayo isagoo arrinkani taa ugumuu tamaniyahayd geed kalena shahaado doon buu ahaa arrinkiina wuxuu leeyahay de haddii aanay waxba harsanayn dagaal sidaasa oo jihaad maca qurayshi lala galaa aanay harsanayn ayuu doonay inuu bal maalan tan shahaadada uu kuba muto ilahayna waa u aqbalayo fainfajarat way dilaacday waa nabarkii unbaa min labati malaa uu baray jirkii gacantay ahaydee ilaa dhuuntii bay kaba dilaacday bal taas baa laftigan ah laakiin wax ka duwan baan arki doonaa falam yarachu ma argagaxgelinoo fi lmasjidi masjidka waa dadkii dee khaymada kala deganaa waa ta aan sheegayna qoys reer ama haweeney reer bani khifaari khaymad inay ku lahayd masjidka falam yarachu ma argagaxgelin kumuu soo kelin weeye wafi lmasjidi macahu khaymatu min bani khifaarin masjidka intana waa ixtiraame masjidka dhexdiisana waxaa ku sugnaa khaymad reer bani khifaara ilaa wadamu dhiig uun mooye wax kale kumuu soo kelin wuxun baaba kusoo keliyey dhiig yasiilu dareeraya ilahniga xaggoodii oo khaymadii way isku dhegsadaayeen dhiig xaggii ka yimi khaymadii sacad oo toodii soo gaadhay un baaba de si lama filaana ama kedaa u arkeen faqaaluu waxay yidhahdeen dadkii khaymadaa ku jiray yaa ahlal khaymati khaymadan ehelkeediio dadka khaymadan lahow ma hada aladii kani muxuu yahay yaatiina noo imanayo min qibalikum waxaan xaggiina noogaba imanayaa muxuu yahay faidaa sacdun wuxun baaba la arkay sacado jarxuhu ama jurxuhu nabarkiisi yaqidu uu dareerayo daman dhiig ahaan uu dareerayo oo nabarkii oo dilaacay oo dareerayo dhiig uu kaba socdo ayuun baa la arkay kada yaqidu kolley waa ruwaadda intooda badaniisay kuba wariyeen barhkood baa wariyey oo nusqooyinka muslima hadaa yaqdu yaqdu oo isla daaluna waa isla macno uun labadooduba macnaa yasiilu un weeye yaqidu daman dhig ahaan famaata waa dhintay oo minhaa jiraaxadii laajrigeed ee arrinkiibuu uba dhintay bal taas buu uba dhintay laakiin lafti baa inoo yar dambeeye min labatii baan soo aragnay wax ka duwano wuxuu yihi muslim وxadثna عlي بن الحuseين بن سlayman الكوفiy qال xadثna cbdة عan هiشhاm بhada الإsناaدi نaحوه cali بن الحusein بn سlayman الكوفي kollay hore umaynaan soo arag abuالحusein ama abulxasanna waaba la yidhaahaa waana nin ثiqa weeye kollay kitaabkeena iyo ka iبn maajahun buu riwaayo ku leeya kutubta inta kale usuushaa kuma laha kitaabkeenana xadiidkan unbuu ku leeyahay malakaa iبnu maajahna labuu leeyahay ee kitaabkeenana xadiidkan uu ku leeyahay bihada اisnaadi naxwu waa xadiidka aynu kala soo baxnay kayra anahu qaala faاnfajara min laylati aad nabarkiisii baa dilaacay min laylati habeenkiisii uu ducada laba yimi bal min labatiina waa lagu wariyo waa min laylatihi iyo min liitihi intaas liiti haddii la yidhaha aliit waa luqunta ayaa liita laba idhaahaa labana waa dee dhuuntii haddii laylatii la yidhaahna waa habeenkiisii waxaanay culimmadu kaba dhigayaan sawaabku inuu yahay tan dambe riwaayadan dambe oo ah min laylatii nabarkii maaha meeshaan sare kamuu dilaacin halkiisunbuu kaba qarxay oo dhiiggaa badan kaba yimi waa agxalkii eh waa habeenkii uu ducadaa laba yimi ayuun baaba ilaahay u aqbalayoo nabarkii intuu dilaacay xukunkii horena waa dhacay reer bani quraydo iyagina waa laguma fuliyey ayuu bal matalan si uu kuba dhintay isagoo dee shahaadadaa mutay marka wuxu uhi fadaka in famaa zaala kama suulin yasiilu eeg halkii yaqidu bedelkeedii yasiilu inuu dareerayo dhiiggii xataa maata ilaa uu dhintay oo uu dhiig baxay wazaada fi lxadiidi xadiidka wuxuu ziyaadiyey isagoo riwaayadan ee hishaam cabda uu kaba warinayo fi lxadiidi qaala wuxuu uhi fadaka waqtigaasi markaa uu dhintay ama mee uu xukumay sacad nimankaa reer bani qureyda maaha markuu dhintay markuu nimankaa reer bani qureyda uu xukumay ayaa muxuu yihi daka waktigaasi xiina yaquulu shaacir nin shaaciro kolley markaan muslim ahayn oo barhko ay bal matala magaciisaan soo naqleen kutubta siirada iyo buu ahaaba waa marka uu isagu leeyahay ninkii shaacirka ahaa alaya sacdu sacda bani mucaadin famaa facalat quraydatu wannadiiru lacamruka ina sacda bani mucaadin hadaa tataxamalu lahwa sabuuru taragtum qidrakum laa shayءa fiiha waqidru lqowmi xaamiyat tafuuru waqad qaala alkariimu abuu xubaabin aqiimuu qaynuqaca walaa tasiiruu waqad kaanuu bibaldatihim hiqaala kamaa haqulat bimaydaana sukuuru alaya sacdu sacdow sacda bani mucaadin reer beni mucaad sacadkiisiiow ee ka hore waa munaadi waa kana bedel buu ka yahay ama bayaan buu unoqonayaa ee imaka kol hadduu isagu idaafaysayina waa la nasbinayaa ka hore haddii dambo lagu bineeye famaa facalat maxay samaysay quraydatu wanadiru waa canaan u isaga ujeedinayuu leeyahy inaad ku xukumta mu ahayn waa nimankaad isbahaysanayseen waa xulafadaadii maxaad adigu markaa maxay samaysay oo bal matalan quraydo iyo nadiir de haddaad saa kuba xukumaysa reer quraydo dee nadiirna horey xulafay u ahaayeen horey u baxeen lacamruka macnaa xayaatadaada qasamka ee adayna sacda bani mucaadin reer bani mucaad sacadkoodii hadaa tataxamalu hadaa tataxamalu waa maalintaa ay guureen waa reer bani qoreydo kale kuwan kale may guurino waa kuwa laba dee lalaaye lawa sabuur waa nin adkaysi badan buu ahaaba oo isagu aad iyo aad u adkaysi badan khaasatan xukumkan markuu riday iyo dee dadkii isaga xulafadiisii ahaa ee isaga uu garabka u ahaa markay baxeen oo kale ama qoladan kalena lalaba laayay adkaysi badan buu ahaaba wey adigu kolleytani waa inuu saa yeela may ahayn oo xagga sabuurnimada iyo si wuxuu ammaanayay tee laakiin wuxuu uga jeedaa ceebaynuu isaga ceebaynayo dembi uu ugaga jeedaa dee suuro ammaaneedna wuuba soo dhigtay taragtum waxaa ka tagteen awsaw qidrakum dherigiinii laa shay-a fiiha isagoo wax dhexdiisa ku jira ama aanu jirin waqidru qowmi waa qoomkii kale walaalahooda ee khasraj oo kale dherigooduna xaamiyatun waa mid kulul oo shidmayso dee buuxdoo tafuuru karaysa jeedadiisuna halkan waxa weeyaanoon awsna waxaa xulafo la ahaa reer bani qurayda khasrajna waxaa xulafo la ahaa reer bani qaynuqaac maalintii iyaga la xisaariyey intay cahdigii buriyeen ay taasi dhacday cabdillaahi ibnu ubayi aad si kasta geed gaaban iyo geed saraba wuxuu fulay si nimankaa loo badbaadin lahaa ugu dambayna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi isaga daraaddii buu ugaba tegey waanay guureen markaasoo dee xulafadiisii bay ahayd ou leeya waa nimankaas cid kastaba iga ilaalin jiray iga daafici jiray adna subax keligaad doonaysaa inaad dhamayso markaa rasuulka ilaahay ugaba tego waa la sii daayey laakiin sacadu waa kan xukumay uu leeyahy nimankaa dee xulafadoodii way badbaadeen oo berigoodu waa kaa karayo ee buuxa kiinise wax alla waxa ku jiraa ma jiraanoo macnaa iyagii hadday dee arrimuhuba isbedelaan oo taas ninku waa gaalba inay waxaanama rumaysto dee tan ee wuxuu leeyahy xulafadoodii iyagu way u joogaan way u joogaan idinkuse wax naasire iyo wax idin hiiliyo waxba mala hilin taasubaa ujeedadu tahay waqad qaala alkariimu ninkii kariimka wuxuu hi wuxuu ammaanayaa ra'sa almunaafiqiin abuu xubaanin waa kunyadii cabdullaahi ibn ubay aqiimuu negaada qaynuqaacu reer bani qaynuqaaco markii hore dee iyagaa lahay dee markii dambe waxba umay tarina laakiin arrintan kale ku guulaystay oo ah in la sii daayo oo dee ay iska guuraan ay meel kale degaan wuxuu yihi markii hore negaada oo dhulkiina hakama bixina reer qaynuqaac yaa qaynuqaacu waa mudaafkii waxaan leeyahy waa adfa xarfuniliye walaa tasiiru ha soconina taas buu yihi waqad kaanuu waxay ahaan reer bani qurayda bibaldatihim beledkoodii ay deganaayeen siqaalan kuwa ku culusoo dee waa niman xoola leh beera leh tira leh weli ayay ahaayeen oo culus kamaa saqulat say u cuslaatay oo bimaydaana buurta maydaan la idhaaho asukur waa buur dhagax badan lahayd shicaab badan lahayd ayuu leeyahy say buurtaasba u cuslaysa dhagxaanta ama dhagxaanta ay uguba cuslaatay ayay iyaguna dhulkooda iyo bilaandoodii taas bay kuba cuslaayeen imanka sidee waa kuwa kaba tegay oo macnaha wuxuu uga jeedaa un shaacirkani sacd isagoo ku boorinaya ama lahaa waxay ahayd inaad nimankaa daysata xulafadaada ahaa wuxuu ku canaananayaa xukumkan uu xukumay ee in la laayo ee iyagii muqaatiladoodii waxaanu xusuusinayaa cabdullaahi ibnu ubayi wuxuu yeelayoo cabdullaahi ibnu ubayi buu ku ammaanayaa shafaacadii iyo ergadii uu kaba galay nimankii xulafadiisa ah si loo sii daayo bal taas baa markaa ujeedadu ama umuurahan shicirkan iyo intani ay ahayd ninkuna markaa islaam ma ahayn wallah subxaana watacaala ala aclam